soomaali waa mid wawliyo mayra matana weeyo meel bay ka waratay bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid wawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabad dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobbada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona waa sidee xaaladda deegaanadii ay ku dagaalameen ciidanka puntland iyo maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab ee dhowaan ka degay xeebo ka mid ah kuwa puntland iyadoo lasoo sheegayo meelo ka mid ah meelihii lagu dagaalamay maleeshiyaadkiina ay isaga baxeen haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan dagaal ayaa ciidamada kenya kuwa maamulka jubbaland iyo maleeshiyada shabaab ku dhex maray gobolka jubbada hoose duqayn ayaa ka dambaysay dagaalkaasi kenya waxa ay ku sheeganaysaa in weerarka khasaaro badan ay ku geysatay si gaarana waxaan kaloo u falanqayn doonaa turkiga qarax ayaa ka dhacay dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen haddaba maxay tahay ujeeddadu xilligan argagixisadu ay bartilmaamaysanayso waddanka turkiga oo ka mid ah quwadaha naato barnaamijkaad ku maqli doontaan barnaamijka asxaab dhowra ayaa igala qaybgeli doonta aniga waa cabdirasaaq maxamed faarax waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda wararka dhanka farsamadana waa fahad cabdigaas
soomaali waa mid wawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid wawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi wejiigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
waata dhegeystayaal een, mar kale subax wanaagsan ayaa idin leenahay meel kastoo aad joogtaan nabad Ee, goordhow dhinaca iyo kenya iyo ciidankeeda dagaal ay ku galeen een, dhinaca gobolka jubbada hoose oo ay la galeen maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab ayaad ku maqli doontaan iyo kenya oo dagaalkaasi guul ka sheegatay ciidamada kenyana waxaa ku heliyey kuwa maamulka jubbaland hase yeeshee dhinaca deegaanada puntland ayaan aadaynaa iminka qadka waxaa si toos ugu jira een, xasan jaylaani oo ka mid a wariyaasheena dhinaca puntland inooga soo warrama Een, xasan haddaad i maqasho marka hore subax wanaagsan een, marka xigta maxaa ku soo kordhay xaaladii dhanka dagaalka ahayd ee puntland ka jirtay
Een, shiina waa mahadsan tahay een, xaaladda een, dhanka puntland ee ururka al-shabaab ee deegaanka suuj ayaa hadda saaka waxay tahay mid aada u degan Een, warar aan helayna ayaa kasoo baxay deegaanka ayaa waxay sheegayaan in howlgalkii ciidamada puntland ay ka wadeen toga suuj ee gobolka nugaaleed waxaa lasoo sheegayaa in sideed maleeshiyaadkii ku jiray toga suuj oo baxsad ahaa ciidanku ay dileen afar kuwii kalena ay nolosha ku qabteen waxaa laga wareystay xaaladda toga sida uu yahay Ee, afartii ciidamada do- ee, maamulka puntland ay qabteen oo nolosha ay ku qabteen ayaa waxay sheegeen in toga ay ku jiraan kuwa dhintay kuwa dhaawac ah iyo kuwo kale oo saad la-aan ah Ee, waxay sheegeen in ay hadda ay rabaan in ay baxsadaan een, meel ay gabaad ka dhigtaan ee, kuwa ku jira waayo marka ciidamada een, xasan hadda xasan wararka waxay qaar qorsheenayaan waxa ay inay gudaha u sheegayaan galaan
wararka qaar waxa ay ciidamada sheegayaan hadda waxay- in togii lagu dagaalamayey oo maleeshiyada shabaab ay ku jireen in halkaa ay isaga baxeen warkaa maxaan ka helnay
een, weli een, si rasmi ah ugama bixin laakiin ciidamada hadda waxay qorsheenayaan in ay gudaha u galaan si ay gacanta loogu soo dhigo een, kooxda ku jirta gudaha toga oo u muuqata in een, shiino hadda ay tamar dareeyeen ama ay la leexsan yihiinba Een, awoodoodana ay halkaa ka dhamaatay hubkii iyo rasaastii ay ku dagaalamayeen Een, kuwana ay hadda baxsad ay yihiin marka een, toga ay- waxaa laga soo qabtay afartan nin een, meel toga korkiisa ah oo ceel lagu lagu magacaabo dawlis oo toban kilomitr u jirta dhanka een, toga suuj ayaa lagu soo qabtay afartaas Waayahay, waxay sheegeen waayahay.
in Sidoo inta kale- ku jirta ay baxsad yihiin marka waxaa la maqlayaa een, rasaasta een, laga maqlayay maalnimadii shalay ee rasaasta ciidamada ay iswadaarsanayaan oo goosgoos ahayd oo lasii maqlay dadka deegaankana waxay sheegayaan in een, nimankaasi meel kasta laga hareereeyey ay naslacaari yihiin iyadoo maalnimadii shalayna ay afduubteen een, reer mi- reer miyi ah oo ku ag dhowaa deegaankaasi een, toga suuj waaya tira ahaan imisay gaarayeen marka dadkan xoola dhaqatada ah ee la afduubtay
Een, dadkaas waxay gaarayeen ilaa iyo tobaneeyo een, ay gaarayeen waa saddex reer oo meel wada deganaa ceelka dushiisa een, waxaa kusoo degay een, ururkan al- dumaadka ee al-shabaab ee ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada ku haya marka een, dagaalka halka ku qabsaday ciidamadana way ku hareereeyeen Een, dadka reer guuraaga ah waa dad xoolo dhaqato ah Een, inta badanna een, xeebahaas ayay kulmaystaan Een, marka dadkii bay maciin bideen in ay inta u tagaan oo ay baad ka dhigtaan markii ciidamada ay halkaas ku hareereeyeen waxayna een, u doonteen biyo iyo saad iyo cunto waxayna u sheegeen dadka deegaanka inaysan wax dhibaata u geysanaynin balse een, kasoo raadsadeen biyo Waayo.
iyo waxay cun- waxay waaya cunaan.
xasan xasan wararkii ugu dambeeyaan helneen waxa ay sheegayaan in dadkii een, la afduubtay een, la sii daayey een, ilaa iyo hadda dhinaca puntland maxaa warahoo ka soo baxo ku aadan een, maleeshiyaadkan ee dhibka haysta
Een, weli een, si rasmi ah looma cadeynin in lasii daayay laakiin dad baa kasoo baxsaday ilaa iyo laba qof waxay sheegeen in een, dadka halkaasi lagu heesto aysan wax dhibaataha kooxdaas u geysan balse ay ku sugan yihiin goobihii awalba ay deganaayeen balse rajada waxay tahay in ciidamada ay dhowaan ama goor dhow ay soo furtaan dadkaasi Een, bal waa laguna hareereysan yahay oo meel kasta ciidamada ayaa ka jooga oo meel u baxaan ama meel ay ka baxsadaan ma jirto een, shino waayahay aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena een, xasan jaylaani oo qadka telefoonka si toosa ugu jira wuxuuna iga warbixinayey een, xaaladihii ugu dambeeyey ee dhinaca dagaalka ee udhexeeyey puntland iyo maleeshiyaadka shabaab ee dhowaan gaaray deegaano ka mid ah een, puntland sida een, deegaano kale hoostaga gobolada mudug iyo nugaal waayo xasan wixii kusoo kordha wararka iyo barnaamijyada soo socda ayaan ku eegi doonaa Ee, sidoo kale waxaa qadka si toosa ugu jira een, ustaad balaag oo isna bal inoo haya xog ku saabsan dagaal dhinaca jubbada hoose ka dhacay ustaad haddaad maqasho subax wanaagsan marka hore marka xigtana dagaalka halkuu ka dhacay
aada umahadsan tahay cabdirasaaq shiine dagaalku waxa uu ka dhacay meel u dhexaysa kooqaani iyo degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose gelinkii dambe shalay ayuuna dagaalkaasi dhacay wuxuuna ku bilowday weerar oo wadagal ah ama dhabagal ah oo ay maleeshiyaadka shabaab ku sameeyeen kolonyo ciidanka kenya oo kusii jeeday degmadaasi afmadow wararkii hore shalay ilaa xalay aanu helaynay waxa ay tilmaamayeen guulo kooxdu ay ka sheeganaysay dagaalkaas oo ahaa in askar ka tirsan ciidanka kenya oo labayo toban ruux ay ku dileen laba ruux kalena oo ciidankaas ka midana ay nolosha ku qabteen laakiin ciidanka kenya ayaa ka hadlay arrintaas iyaguna waxa ay sheegeen oo daily nation jariirada kasoo baxda wadankaas waxa ay sheegaysaa in kow iyo labaatan ka tirsan maleeshiyaadka shabaabka lagu dilay dagaalkaasi waxaa hadlay afhayeenka ciidanka qalabka sida kenya ninka la yidhaahdo colonel david obayo waxa uu leeyahay dagaal ayaa ka dhacay dagaalkan waxa uu yimid kadib ciidanka kenya iyagoo kusii jooda degmadaasi afmadow kadib dagaala qarxay waxaanu ku dilnay buu leeyahay sagaal kow iyo labaatan ka tirsan maleeshiyaadka shabaab waxaa sidoo kale uu sheegay in ay ka furteen sagaal iyo toban qore nooca akga forty sevenka loo yaqaano saddex qore oo nooca r b g la yidhaahdo iyo hal bistoolad ayuu sheegay afhayeenka ciidanka kenya david obanyo waayo ustaad balaag laakiin sidoo kale waxaa la sheegayaa in dagaalkii intuu socday markii uu kululaaday in diyaaradaha dagaalka kenya ay ka qayb qaateen oo baabuur nuuca dagaalka ah laga gubay maleeshiyaadkii dagaalka la galay ciidamada warkaa ma jira
wararkaa ma sheegayo laakiin warar xoogaale waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi uu dhacay weerar ku-xitaamid iyo laba uusan ahayna ilaa fiidnimadii uu soo gaaray oo ciidanka jubba deegaanka qayb maamula laftooda markii dambe ay kusoo biireen oo weerar kale iyagana laftirkooda wadada loo galay oo ay jirtay khasaare askari iyo toddoba dhaawaca sida ay mas-uuliyiintooda saaka ay warbaahinta ay u sheegayeen marka kenyaatugu kama aysan hadlin khasaare oo lixaad leh oo dhankooda soo gaaray laakiin waxa ay sheegeen ina inay jiray ilaa shan askari oo uga dhaawacantay kuwaasna ay hadda xaaladooda caafimaad gacanta lagu hayo intaas ayuu afhayeenka ciidanka kenya uu sheegayaa waayaha marka deegaankii lagu dagaalamay hadda yaa gacanta ku haya
deegaankii lagu dagaalamay waxaa gacanta ku haya oo weli jooga ciidankii dagaalka wadada ku qabsaday ee ahaa ciidanka kenya ee k d f la yidhaahdo waayahay aan ka gudubno marka waan arki doonaa waxyaabihii kale kusoo kordhe dhinacaa iyo istanbul turkiga aan aadno wararka ka imaanaya oo ku saabsan qaraxa oo qof waxyaabaha qaraxa isku soo xiray uu la galay meel dadku ay ku badan yihiin maxaan warahoo ka haynaa ilaa hadda
istanbul shalay oo sabti ayaa qarax ismiidaamina uu ka dhacay waxaa ay ahayd meel waddo aada macruuf ah oo la yidhaahdo istiqlaal waxaa ku dhintay af kale oo waa ay ku dhaawacmeen dadka ku dhintay laba ruux waxaa la xaqiijiyey oo aqalka cad ee maraykanka uu xaqiijiyey inay ahaayeen maraykan ruux waxa uu ahaa iiraan halka dadka dhaawacmay inta qaar badan oo ka midana ay ahaayeen irish marka mas-uuliyiinta dadka ay muwaadiniinta waddamadaas kasoo horjeedaan ayaa badan xaqiijiy xaqiijiyey sidaas si lamida waxaa arrintaasi ka tacsiyadeeyey oo inay aada uga xun yihiin dhacdadaasi muujiyey ra-iisul wasaaraha turkiga ninka la yidhaahdo axmed dafatuglo marka weerarkaas wuxuu ahaa weerar ismiidaamin ah oo argagixiso oo ka dhacay istanbul waxaana loo saariyey loo malaynaya inay ka dambeeyaan kooxda daacish waayahay ka waran warbaahinta la yska arko iyo kuwa kale caadiga ah falanqaynta ay ka sameynayaan weeraradan dhanka qaraxyada ee kusoo batay turkiga
turkiga waxa uu qayb ka yahay dagaalka ka dhanka ah isis ama daacish waxaana uu daris la yahay daacish ee lagula dagaalamayo ee syria iyo iyo ciraaq marka dabcan dal dariskiisa holcaya ama dagaal ku jiro wuu saameynayaa inta badan dadka analysiska ama wax taxliiliya waxa ay sheegayaan in mar kasta la filan karo weeraro argagixiso inay ka dhacaan gobol dariskiisu ama dal dariskiisu ay balaayo ay ka taagan tahay waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa ustad blaga oo isna soo koobayey dagaalkii ciidanka kenya ku qabsaday gobolka jubbada hoose oo ay la galeen maleeshiyada al-shabaab iyagoo la socda ciidanka maamulka jubbaland oo kenya ay sheegatay in guul ballaaran ay ka gaartay oo dagaalkaas oo dhowr saacadood qaatay waxyaabihii kusoo kordha isna wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan amaha bogga aan ku leenahay internetka ee ah radio muqdisho dotnight arrimaha turkigaan weli ku guda jirnaa haddaba maxay tahay ujeedada xilligan ay awoodda u saarayso argagixisadu dhinaca waddanka turkiga doctor xasan imaam oo si dhow ula socday ayaa isna saaka barnaamijka marti igu ah waxaa kaloo stuudiyaha sideedaad igula sugan wariyaheena cabdishakuur cali axmed oo su-aale ila weydiin doona doctoorka doctore subax wanaagsan marka hore adna bal si kooban aan uga hadalno maxay tahay xilligan waxa ay awoodda u saarayaan argagixisadu dhinaca wadanka turkiga oo aad ka warqabto turkiga inuu kamid yahay quwadaha dhanka nato bismillahi raxmaan raxiim mar kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasha ee dhammaan shacbiga soomaaliyeed intaa ka dhacdi turkiya dhibaatada ka socota ma aha mid oo turkiya keliya lagu koobi karo ee mandiqada ama deegaanka ay ku taallo adduunyada uga taallo ayaa geligiisu gubanaya marka waxay waxay ka dhigan tahay aqal aqalka ku-xiga gubanayo aqal kaa kale asigana in dhibaato soo gaarta waa iska caadi marka wuxuu wax taargetka ah oo ku kooban oo turkiya gaar ku ah ma ahan ee waxaweye guud ahaan dunida gaar ahaan bariga dhexe gaar ahaan wadamada jaarka la ah turkiya sida waxaa gubanaya ciraaq iyo suuriya oo laba dawladood oo waaweyn ku ahay bariga dhexe ayaa gubanaya turkigana daar la yihiin marka dadkaas oo ka baxaya turkiya ee ciraaq iyo suuriya ayaa kusaarsanaya ama kusoo difaacaya dabcan intaas waxaa dheeri ah sida aad la socotaan turkiya waxaa degan dad oo dadkaan la dhaho akraada akraada waa dad muslimiin ah oo ku dhexeeya carab iyo turkiga dhexdooda degan taariikh fiicanna kule islaamka ayaa waxay wadaan kacdoonada soco oo looga soo horjeedo siyaasadaha iska soo horjeeda ee bariga dhexe ayay waxay ka dhex wadaan kacdoon iyaga u gaar ah oo ah in tur in akraada ciraaq akraada suuriya akraada turkiya iyo hadday suurtagal tahay akraada iiraan dhammaantood inay isu tagaan oo ay heshaan dawlad marka halganku wuxuu ka socdaa iiraanna waa ka socdaa ciraaqna waa ka socdaa oo gobolkan kurdistaan waaba goosteen suuriyana waa ka socdaa oo waa kuwan hadda koobaani iyo dhulkaa qabsaday kuwan kaleeto ee mataqaanaa turkiya iyagu waxay rabaan inay goostaan daari bakar iyo dhulka la xiriira marka mandaqadaas oo dhan ayaa gudanaysa laakiin si gaar ah waxaa haddana usii shidaya turkiya waxaa usii shidaya haddana maxaan ku dhahaa akaada marka turkiya meel waaa waxay ku jirtaa dagaal oo gudaha ah oo waxaa la dhahaa intra state waa tur waa akraada iyo turkiya udhexeeya mid kale waxay ku jirtaa dagaalka la dhaho interstate oo wadamada diriskiya laho suuriya iyo ciraaq ay dagaal kula jirtaa mid kale waxay dagaal kula jirtaa khilaaf kale oo kala dhexeeya regional conflict oo russia iyo ayada iyo iiraan iyo ayada waa iskhilaafsan yihiin mar kale waxay daraf ka tahay global conflict oo level oo idina ka sarreyso ah ee america oo rabta inay ku dabaqdo siyaasad aan u cuntamayn turkiya gobolka bariga dhexe ama wadamada diriska la ah ama turkiya waxay u aqoonsan tahay xisbiga b k k inuu xisbi argagixiso u aqoonsan tahay hase yeeshee america waxaana leedahay gaashaanbuursi ayay calaaqada leedahay oo waxay rabtaa inay kula dirarto alqaacida iyo daacish marka meesha waxaa ku jira turkiya iyo maraykanku marka hore waxay lahaan jireen waxay ahaayeen strategic alliance sida aada la socoto turkiya waxay katirsan tahay nato nato waxaa ciidamada ugu badan waxaa iskale number one maraykana iskale numberka labaad waa turkiya turkiya oo marka numberka labaad nato ka ah in maraykanku ou la saaxibo waddan ay turkiya u aqoonsan tahay argagixiso u aqoonsan tahay inuu maraykanku ou saaxiib ka dhigto oo hub iyo taabur military ou siiyo waxay ka hor imaanaysaa turkiya roolka ay ku leedahay marka waxyaabahaasoo dhanbaa isqor imaanaya oo u baahan wakti dheer iyo saacadii laga hadlo waaya doctor xasan marka hadda meelaha ugu badan ee bartilmaameedka ay ka dhiganayaan ragga isqarxinaya ee baabuurta qaarkood wata waxa weeyaan labada magaalo ee ankara iyo istanbul maxaa labadaas magaalo bartilmaameedka looga dhigay magaalooyinkii dhan ee wadanka turkiga
turkiya marka la joogo istanbul iyo ankara waa labada magaalo ugu waaweyn marka marka ay saas tahay ay saas ay tahay waa waa caalam adduunyada dhan marka ay dhibaatooyinka nimankaana markay dhibka samaynayaan oo xisbiga d c c oo dhibaatada uu samaynayo wuxuu rabaa inuu helo media coverage ama publicity uu rabaa marka meesha mediaha joogo oo adduunyada joogto oo warkaas la ogaanayo waa waa istanbul iyo ankara hadday maxaalo tuulo ku taalla mataqaanaa diyaar iyo meelaas wax ku qarxiyaan cid ogaanaysa ma laha dadku marka waxaa la rabaa inay ogaadaan dhibaatooyinka markay dhacayaan markay ka dhacaan caasimadahay muhiim sacuuda carabiga markay dhibaata ka dhacaysa waxay ka dhacdaa riyaad marka saas waxay tahay riyaad waa xaruntii qaranka dhibaatada markay ka dhacayso oo ka dhacayso ciraaq badanaa waxay ka dhacdaa baqdaad because waa xaruntii qaranka suuriya markay ka dhacayso waxay ka dhacdaa badankeeda waxay ka dhacdaa bisha because waa xaruntii qaranka xataa soomaaliya waxay ka dhacdaa muqdisho because waa xaruntii qaranka marka meesha oo si bawarka yaalo ama awoodu ay taalo markaad dhibaato ka geysato markaasaad miisaan cusmaan hamaane haddii aad meel tuulo ku taala barfahaas iyo maxaan ku idhahdaa tusaale aana haddii aad ku gaari ku kaxayso maxaan ku idhahdaa mingi cadde haddaad gaari ku kaxayso wax macnaha oo mug weyn oo uu kuleya ofores daf soomaaliya ku dhimaa dhibaata kusoo gaaraysaa laakiin marka oo dhibaata ka dhacdo loowi cadde iyo markay ka dhacdo muqdisho isku mid maaha turkiyana waa saas oo kaleeto ankara iyo istanbul waa labada magaalo ugu waaweyn oo xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda turkiya miisaan culus iyo maqaam kule waa waay marka doctore maxaa la odran karaa waa ay fududeeyeen in argagixisadu ay ku dhiiradaan in qaraxyo badan oo weliba isdabajooga ay ka fuliyaan turkiga magaalooyinka ankara iyo istanbulba
wax fududaynaya ma laha xisbigan d k t waxay ku jiraan halgan ama siraac siyaasiyay ku jiraan waxay rabaan turkiya inay ka go-aan marka adigu isqarxintu ama ha noqoto cirka ama ha noqoto qowmiyad ama ha noqoto diin ama ha noqoto ideolojiyad kulli dadka dhan waa isqarxiya badan waxay u maleeyaa isqarxiska inay dadka sheeganaya muslimiinta keliya inay inay gaar ku tahay isqarxinta maraykana isqarxi jiray waagi hore faransiista isqarxi jiray jabaana isqarxi jiray hindiya isqarxi jirtay samiila isqarxi jiray shiica isqarxisa cid kasta oo ku jirta haljan siyaasiya oo mabda ay aaminsanta ha aaminsan waa isqarxinaysaa marka nimanka d k k oo akraada ah waxay aaminsan yihiin in turkidu ay gumaystaan under operation ay yihiin marka waxaad ay qarxinayaan waa qof of mataqaanaa struggle waay for freedom lacag iyagu waxay isu yaqaaniin halgamayaal laakiin turkiya waxay u taqaanaa argagixiso sababtay ay tahay asal ahaan adduunyada waxaan qeexneen oo macnaha uu leeyahay cid taqaan ayma jirin argagixiso argagixiso ani adaan isqabano ani waxaan ku dhahaa cabdisa waa argaxiso iska caadi adduunyada aadan haddii aad awoodina waxaad dhaysaa dictorku argaxiso marka argagixiso iyo ama ha ahaado qofka ama yaanu ahaan qofka ujeedadiisu taargetka ama mishinka ay leeyihiin waa inay ka gooyaan atraabda turkiya meesha ay jirto inay ka gooyaan turkiya oo ay duniyaan qaranka turkiya ee hadda loo aqoonsan yahay inuu yahay hal qaran marka asal aana qofku hadduu rabo inuu isa ku dilo ou doolaado waa la dilin kartaa laakiin qof rabo inuu nafiisa kugu qarxiyo inuu isqarxiyo le waa daawo kale u leeyahay ma jirto waay marka maxaa hadda turkiga la gudboon marka laga hadlayo wajahidda dagaaladan wasiirka arrimaha dibadda oo naftigiisa kafazug loo hadlay wuxuu sheegay in ay u baahan yihiin in taageero ay helaan gaar ahaan wadamada midooda yurub
dagaalkan oo turkiya ay hadda kula jirto haddii d d t haday tahay ama ay daacish tahay turkiya horta waa dulad xoogna waay ciidamo xoogna lala qabtaa ha ahaadaano cir dhul bad intelligence dhaqaalo isma ciidan turkiya waa dawlad buuxda waayo waxay u baahan wax kale maa haddii u bataan waxaa waaye intelligencega waxa la dhaho mukhaabaraadka hilidda xogta kuwaas isu abaabulaya oo raba inay isqarxiyaan ka hor in la qabto inta isqarxay wax kale maaha turkiya cid kale uga baan tahay ma jirto turkiya dowladowla waayo ma aha super power ma aha laakiin isku jida power oo lagu kalsoon yahay waayo turkiya dhaqaalaheeda iyo ciidankeeda waxay ka ordiran yihiin oo waxay ka ordiran yihiin suuriya iyo iiraan iyo ciraaq iyo sacuudi carabiya iyo imaaraat oo laysku daray geligooda waxaa ka xoog badan oo ka dhaqaale iyo xoog badan turkiya ka xoog badan turkiya isnafteedii turkiya dowlad oo waxaaweyn oo miisaan kule adduunyada waaye waxaa laakiin de waxay ka dhacayaan maraykanay ka dhaceen ingiriisay ka dhaceen faransiisay ka dhaceen jarmanay ka dhaceen belgiumay ka dhaceen this is global phenomena هذه ظاهرة عالمية وحشك أديون سعودة قف ما كنت بكر ما جبته مرة أديد وحاك على الدبي لك على خد وحاك سعودة الدبي شيء إسكا أنت خلاص بس أنت عليك أنا عليها يعني أنت بحسبنا أو حكا أنت لدي على رحمة حكا لك بكر ما حكا بكر
waa tahay doctore aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa doctor xasan imaam oo barnaamijkan faaqidaada wararka saaka marti noogu ahaa waxaana aniga iyo cabdishakuur cali axmed aan su-aalo ka weydiinaynay ujeedka bal argagixisadu xilligan awoodeeda ay u saartay dhinaca wadanka turkiga oo magaalooyinkii ugu muhiimsanaa sida turki sida istanbul iyo ankara ay qaraxyada uga fulinayaan wasiirka arrimaha dibadda wadanka turkigana waxa uu yidhi dalkayga waxaan u filayaa in laga taageero qaabkii argagixisada aan uga awood roonaan lahayn taa oo hadda caalamka dhibaato weyn ku hayso ayuu leeyahay oo dagaal ay kula jirto dacwad oogayaasha wadanka faransiiskana waxa ay leeyihiin saalax cabdisalaan wuxuu le waxay leeyihiin waxa uu doonayey in uu isku qarxiyo weerarkii isaga iyo rag saaxiibadii ah ay ku qaadeen magaalada baris ee caasimada wadanka faransiiska bishii novembar sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ee aan soo macsalaameynay inkastoo cabdisalaan uu yidhi waan doonayay inaan isqarxiyo hase yeeshee waa saalax cabdisalaan hase yeeshee maskaxdaydu waxay isku bedashay ayuu leeyahay durbadiiba ma ii soo saartay inaanan isqarxin haddaba cabdisalaa saalax cabdisalaan arrintiisa halkay ku dambaysay isna waan ogaan doonaa dhinacii sportiga haddii aan fiirinana kooxda kubadda cagta ee laster waxa ay sii xoogsatay hogaankii dhinaca wadanka ingiriiska ay horyaalkooda ay ka haysay iyadoo hal iyo eber uga badisay kooxda crystal balas kooxda kusoo xigta arsenal iyana laba iyo hal ayay waxay uga badisay kooxda kubadda cagta ee everton chelsea iyo westham kulan aada u adag ayaa dhex maray iyadoo daqiiqadii sideedanaadba chelsea lagu hogaaminayay laba iyo hal inkastoo daqiiqadihii dambe ay la timid goolka barbarada ah kadib markii uu rigooro u dhelshay ciyaaryahankooda fabrigas oo labada goolba chelsea xalay u keenay dhinaca wadanka talyaaniga haddii aan fiirinana kulan aada u adkaa ayaa laga dheelay kooxda kubadda cagta ee es roma oo ka dhisan magaalada rome ee caasimada wadanka talyaaniga iyo kooxda internationale ayaa kulan adag iyana uu dhex maray sagaashankii daqiiqo oo lagu daray daqiiqado dheeri ahna waxa ay kusoo gebagowday isku mari waayeen hal iyo hal barnaamijkii faaqidaada wararkana waa iga intaa barnaamijka waxaa igala qayb galay asxaab dhowr ah oo halkan magacyadooda aan kusoo koobi karay aadbay uwada mahadsan yihiin dhammaantood aniga waa cabdirasaaq maxamed faarax shiino saaxiibkay faad cabdigaas dhanka farsamada ayuu joogay dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad
meel bay ka waratay
rukunkii warbaahintiyo waa rajada ganacsiga raadiyo muqdisho dadow beeni raad ma leh